asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee howlaha badan aynu ku falanqayno innagoo waxyaalo badan kaga sheekayna oo mar murtiyo soo qaadanna sheekooyina marna soo qaadanna mahmaayo iyo hadallo taxana ah oo dhanka tiraabta ka duwan tiraabta iyo taxanuhu qayb bay kale ku kala duwan yihiinoo haddii sheeko laba qof dhex martay lagaaga sheekeeyo nuxurka ku jira ayaad qaadanaysaa adigoo tiraab ahaan u qaadanhaya haddiise mahmaah laguu sheego ama hees laguu sheego ama gabay laguu sheego ama saddexley afrley shanley lixley laguu sheego ama qiso lagaaga sheekeeyo dee kuwaas hadday xaraf ku socdaan waxay gelahayaan taxanihii ayay gelahayaan ama waxay gelahayaan tixdii bay gelahayaanoo tiraabtii bay ka baxayaan marka xubinta murtidu tix iyo tiraabba way isu keentaa oo marna tiraab bay wax kuugu sheegtaayoo ay xubinta kusoo qaadataa marna tix ayay kusoo qaadataa oo ah ama mahmaah bay kuu turjuntaa iyo howlihii ay ku fadhiday iyo meesha ay ka imaatay iyo qiyaasteedii ama tilmaamo kale ayay ku siisaa iyada oo soo gundhinaysa arrimaha hoose ee dulucda hoose yaalla ama waxa salkeeda hoose goglan teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkaas idamka iibe qayb ka mida waana haddii eebbe idmahayo nin ayaa waxa uu arkay niman ama deegaan dadka ku noole ay muuminiin yihiin muuminiin dhib yar ay yihiin oo maaragtay ayna dad dhib badan ahayn ee qofku inuu mum yihiin in kalena waxaa lagu kala gartaa hadduu allihiisiina daacad u yahay runsheegna yahay laqdabana uusan aqoonin iyo laalaab iyo dabragoyn wixii ilaahay ku amrayna uu daacad ku yahay kuna dhowrsoon yahay kuna ilaashan yahay wax fara badan oo laga reebayna uu diiday dee muuminnimadiisu ruuxaas way iska caddahay oo qof walba dhaqankiisa iyo sida laga arko yaa u waajibahaya oo dee islaamku saasuu inoo sheegay marka waxaa weeye ninkaas marka wuxuu arkay dhowr nin oo munaafiqiina oo dadkan ku jira qaryadda ku nool oo dhib wada dhib badan ayay wadaan kolkaasuu intii uu muuminnimada ku tuhmayey ama wanaagsanayd yuu la shiray wuu la kulmay oo markaasuu u jeediyey arrimo badan kala hadlay ninkan marka waa nin caaqila kolkaas wuxuu ku yidhi nimayow hal maah maaha yaan idiin sheegaya ama hal erayoo la yidhi bal iga dhegaysta haye muxuu yahay leeyahy halkaa eray waxaa la yidhi buu yidhi haddii eebba idmahayo dab munaafiq shiday muumin baa ku gub dab munaafiq shiday muumin baa ku gubta marka ma waxaad rabtaan nimankan munaafiqiinta aan ognahay ee kebikebiga ah ee dabragoyska ah ee urgaslaha ah ee waxaad aragteen samaynhaya dabka ay shidaan inaa innagaennaa dhib ka yar in laynagu laayo miyaad rabtaan oon dembiga qayb ku lahayn maynu hadda ka hor tagno meeshaasay ka imaatee mahmaahda la yidhaahdo dab munaafiq shiday muumin baa ku gubta dee sababtoo ah adigu dhibka qayb kama tihid mana aadan samaynin dhibna laguma geysaninoo adigu dhib laguu geystay oo aad la aamustay ma jiro aduu dhib la aamuso oo isaga laftiisa uu dhib la aamuso samirtaa cibowe baa la dhahaayo kaa looma baahno dhib aad wax ka qaban karto inaad isla duuduubto oo maaragtay kaa looma baahno maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay mu'minku inuu nin indhaleh noqdo oo qof indhaleh uu noqdo oo uu qaato xadiiskii rasuulka sal alla ly slam ee ahaa muumin laba jeer god lagama wada qaniino kaasaa la rabaa inaad qaadato oo aad fahamto meelaha golduleeladu kaasoo geli karaan oo aad fahamto dadkan horjoogayaasha kuwa iyo kuwa dhibka geysanaya iyo kuwa aad waxu dirsanayso horta maxay yihiin waa dad noocee waxaasoo dhan ayaa waxa ay u baahan yihiin fahan iyo maaragtay in la fugro mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi nin faas haystaa qoryo ma waayo